tirada tahriibayaasha soomaalida gaar ahaan dhallinyarada oo u tahriibaya dalka maraykanka iyagoo adeegsanaya marino kala duwan oo wadamada laatiinka ah ayaa aad sare ugu kacay bilihii lasoo dhaafay dhallinyaradan oo adeegsanaya aqoonsiyada qaar ka mid a wadamada geeska afrika ayaa marka hore diyaarado ku taga wadamada latiin america iyagoo kadibna halkaasi kasii bilaaba safar aad u halis badan oo dhanka lugta ah oo ay ku doonayaan inay ku galaan dalka maraykanka magaalada nairobi waxa ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee ay tahriibayaashan ay ka baxayeen sannadihii lasoo dhaafay haba ugu badnaadeen bilihii u dambeeyey arrintan ayaa waxa ay walwal xoogan ay ku abuurtay waalidiinta iyo odayaasha dhaqanka soomaalida ugaas axmed cali maxamed ayaa ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaalida ee ku nool magaalada nairobi ee aadka oo la socday arrintan isagoo la kulmay dhowr kiis oo tahriibkan ku saabsan qof walba den nolol buu raadinayaa meeshan waxaan ka qabta male buu leeyahay dadkii qofkii hela maaragtayay ay u suurto gasho inuu maaratay ama meeluu maro helaa ama dhaqaalaba hela way yaacayaan dhalinyaradii aad bay usu tagayaan khataro badan bay u bereerayaan khatartaas oo maaragtay sidaan warka aan ku helnay latin america markii gudaheeda la gaadho muddo dheer la lugeynayo la rafaadayo qaar dhimanayaan qaar masas cunayaan qaar webiyaal ku daadanayaan boqol kiiba sida la ii sheegay meesha kolkii la taga ugu yaraan boqol kiiba aduu dad afartan gaadhaya way dhintaan lixdan baaba gaadhaba sida la sheegayo oo dhibaato badan bay qabaan waa tarhiibkii libia oo kale wax oo kale ah yaa meesha ka dilaacay waagii hore sida la ii sheegay aan xogta ku helay meelahan baa la mari jiray kenya iyo turkiya lasii mari xaggaa lasii aadi jiray laakiin hadda waxaa la ii sheegayaa inay hadda hawshaasi ay ku adkaatay oo haddana meelo kale ka wareegayaan oo wareeg dheer oo yurub iyo meelo badan da maraan haddana aduu dhibaato un badan ay ku tagaan meesha dadkaasi waxaan odhan lahayn aan tala ahaan siin lahayn warsaaqda ilaahay baa bixiye ka waantooma dhibaatada intaa la-eg safarkan tahriibka ee dhallinyarada soomaalida ay ku marayaan latiin america ilaa dalka maraykanka ayaa noqday mid ay aad u hadalhayaan soomaalida ku nool geeska africa gaar ahaana magaalada nairobi abshir cali saafi oo ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ayaa aaminsan in dhallinyaradu ay horumar iyo nolol ay ka samayn karaan hadba meesha ay markaasi ku nool yihiin waxaa baxayaa horta inta badan hadalyaan bay u badan tahayba hebel baa baxay xagguu iga soo wacay maraykan buu joogaa kii shalay baxay wax maraykan lahaa dadka horta ku qufulan ood moodo intii la tago oo diyaaradda laga dago lacaga in boorsooyin lagu soo qaadayo hadayaan oo hebelba ugu tegay heer hebelba heer hebelbaa u tegay in hebelba ugu tag wax noocaasa weeye kama fakeraya khatarta aakharo khatarta adduun dhaqaalaha uu gubayo waxaas qofku kama fakerayo hal xaqiiqo ana khadaro waxa weeyaan anigan hadda kula hadlaya lixdan kun baan shaqo ku bilaabay alxamdulilah maantana iyadoo hataa layga dhacay maantana noloshaydii iyo ehelkaygii iyo qaraabadaydii waxaygiba lacaga aan ku shaqaysto oo weyn baan ka sameeyey qofku walaala waa sida uu iska dhigo hadda fiiri ninka dhallinyarada ee soomaaliga waxaan hadda xasuustaa aniga hadda wiil qaraabaan nahay halkan uu ka taariibay saddex qof baa u shaqaynaysa lix saac maalin buu soo kici jiray gaari cad buu watay maqaaxi buu hadda ka shaqeeyaa maraykanka wuxuu qaataa bishii laba kun mise kun buu bisha dhan qaataa maqaaxi weelashu dhaqaa saddex qof baan u shaqaynaysa ninkaas marka anugu mar waxaan leeyahay marna waa khatar baan leeyahay marna dhallinyarada soomaaligu inay realitiga soo fahmaan oy nolosha dhabtaa arkaan ninkii afar qof u shaqayn jirtaye dukaan weyn lahaee afar sac soo kici jira gaari cad watay ee maanta weelasha dhaqaya maraykanka anugu horta markaan saa u fiiriya waxaan is leeyahay wallahi waa wax loo baahan yahy horta dhallinyaro inay waaye arkaan laakiin haddana nin meesha uu jooga wax ka tari waayey taa uu tegayna wax ka tari maayo dhallinyaradu intay ilaahay aaminaan oo maraykankan aad mooddo in risiqoodiba lagu xidhay ay iska daayaan meesha soomaaliya waxaa joogo dhallinyaro aitiin nineteen twenty aan ka weynoo wada riichman ah oo weligood da somaliya dhinaca uga bixin soomaalida u tahriibaysa maraykanka ayaa inta badan waxaa safaradooda ku baxa in ka badan labaatan kun oo dollar taasoo ay usii dheer tahay khatarta safarka iyo waxa ay kala kulmayaan dowladda maraykanka oo aanan la ogeyn abshir cali waxa uu muddo badan uu u soo joogay arrimahan sababaha keenaya waxa weeye dhallinyarada soomaaliyeed laba qaybood baan u qaybinaynaa dad waa dad ayaga shaqaysto oo maalinkii dee waxay soo saaraan bay cunaan dadna waa dad ehelkooda ku tiirsan oo familigooda iyo waxooda ku tiirsan kuwa ugu badanee tahriiba horta waa kuwaas sababtu waxay tahay horta marka koowaad ba lacagta xanuunkeeda inay garanayninba eedooy habaryaray walaalow halkaasaan soo marayaa baa waxaasuu gelayaa marka lacagta xanuunkeeda ma garanay hadda anigan kula hadlaya toban kun oo kenya shilin oo boqol doolar u dhiganta haddii la idho ku tahriib kuma tahriibi karo sababto waxay horta lacagtayda aman xisaabini ma helaysaa ma ma baxay waxaan u aaminsanayaa inay horta khasaaro tahayba marka ni aniga waxaan u arkaa dhallinyaradu horta kow ilaahay ha aaminaan ilaahay meesha aad joogto haddaad dadaasho buu wax ku siin karaa haddaad meeshaa ku dhimato oo aad ku dhimatana dee diinta islamka waxaan umaynaya kulle inkastoo laga cilmi badan yahay inayna xataa fiicnaynba marka anigu nin dhallinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahayna aamina meesha aad ku nooshahayna intaad aaminto barta aad joogtaad wax ka soo saaran kartaa oo haddii aad ku fikirto waxana waa iska laablakac baan u arkaayoo nin tanna wax ka tari waayo taana waxba ka tari maayo dhaqaalaha faraha badan ee safaradan ku baxaya iyo khatarta safarkan waxaa usii dheer in kooxaha dadka tahriibiya ee mukhallisiinta ee dhallinyaradan kaxeeya ay mararka qaar ay been u sheegaan dhallinyaradan oo ay garoomada adduunka ay uga dhex tagaan dhacdadii ugu dambeysay waxa ay ahayd markii boqolaal dhallinyaro soomaaliyeed oo geeska afrika ka tegay looga dhex dhuntay garoonka diyaaradaha ee magaalada istanbul lacagihiina laga qaatay taasoo ay dhallinyaro badan ay ku keentay inay waayaan meel ay u ciirsadaan khadar maxamuud xareed v o a nairobi